shabaanka bilaabay rabbigayna waa shakuur shabaab waa dahad socdo daa-in soo dirsaaday weliba diintay rabaan dadka inay baraan kana dulqaadahan damiir lawahan ku daagay dacwaada gaarsiiyeen dadkahoodan la waada dulmiye dugsiya u dhisahan si ayhay diinta uga dhargaan dibadda ayagoo hoon u biixin dee waxbarasho heela kuna dadaalahan inwaa munaasabad ballaaran oo maalintii shalay ka dhacday deegaan weynaha kunye barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ee koonfurta soomaaliya waxaana la iskugu yimid mid ka mid ah waxyaabaha ay caanka iyo caadada u leeyihiin kuna tilmaaman yihiin dumarka kunye barrow kuwaasoo hadiyado qaali ah ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira jiidaha hore ee dagaalka halkaasoo ay kula loolamayeen ciidamada dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo askarta shisheeye ee duulaanka ku soo galay dalka soomaaliya sahaydan ay wareejiyeen haweenka ayaa ahayd mid badan taasoo martidii ka soo qayb gashay aad ugu farxeen hindha ku dirsadna ahayd sida ay hadalka u dhigeen xafladan haddii wareejinta ah ayaa waxaa ka soo qayb galay waxgarad ogaasyo iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee deegaanka kunye barrow taabacsanna xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa madasha goobjoog ahaa oon meeshaan ka marnayn dumar badan kuwaasoo markaad weydiiso danta ay ka leeyihiin haddii wareejintan kuu sheegaya inay la garab taagan yihiin walaalahooda mujaahidiinta taas beddelkeeda markaan isbarbardhig kooban aan ku samayno dumar kooban oo dhowaan ka soo muuqday warbaahinta ku hadashaafka dowladda federaalka ayaa iyagana geestooda sheegay inay bixiyeen cuntooyin fudud waxayna sheegeen inay ku difaacayaan dimuqraadiyada ay ku dhaqanta dowladda federaalka baalmarsana shareecada islaamka
oo dad waada yaqaan dadaalkana ugu jiraan dowladeenay dhisaan weliba maalmaha dhow muqdisho ayahay rabaan inay milkiyahaan iyaagoon marasta dhibayn madaa fiici dahaadi madaxtooya inay degaan
dumarka ku nool wilaayaadka islaamiga ah iyo kuwa gadaal ka soo riixaysa dowladda federaalka ee igu sawirta ah ayaa waxaa u dhexeeya farqi weyn oo aan xaddi lahayn taas oo labada darafba ay dhinacyo kala duwan ay hiigsanayaan waana kaafi oo kala dheeri sida ay marar badanba sheegeen waxgaradka dumarka dhowaan soo bandhigtay dowladda federaalka ee ay sheegeen inay wax bixinayeen ayaa la sheegay inay waxbixinta ugu daysanayeen haweenka ku nool wilaayaadka islaamiga ah balse waxaa kala duwan oo mug iyo miisaan leh waxyaabaha labada dhinac ay kala bixinayaan dumarka ay soo bandhigtay dowladda federaalka ayaa bixiya waxyaabo ay ka mid yihiin sabaayad iyo burqaleel ah kuwaasoo ay sheegayaan inay u talagalaan ciidamada dowladda federaalka ee dagaalka kula jira diinta islaamka halka haweenka muslimaadka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada al-shabaab ay geestooda bixiyaan sahay dhan oo in muddaa la isticmaali karo taas ayaa ah waxyaabaha ay ku kala sarreeyeen labada dhinac ugu horeyn suldaan maxamed cabdulqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tuniya ayaa ka markhaati kacay isagoo dhinacyo kala duwan ka eegaya sahayda ballaaran oo ay wareejiyeen dumarka kuunye barrow isagoo hadalkiisa sii wata ayaa xusay inay ku soo beegeen haweenka xilligii loo baahnaa waxay leeyihiin soo jiidasho gaar ah hadiyadahan laba walxaad markaan ka fiiriyo xilli munaasib ah ayaad ku soo beegteen mar waxaad ku soo beegteen rabadlaankii ayaad ku soo beegteen oo baahidiisa aada ay u taagneyd marka kale waxaa ilaahay uu idinku aadiyey iyadoo nasrigii uu socdo oo subax iyo galabba meelo horleh mujaahidiinta ay furanayaan oo xaqiiqdii baahidoodana aada ay u taagan tahay oo raashin dab la saaray uusan ahayn meel walba mujaahidka bacdiisa caana boorahana kolaygiisa ku ridanayo timirtiisana uu ku shubanayo buskudkiisana uu faraqa ku wato maantao dhan waa dagaalami karaa waa raashin dab u baahan ma ah mahadcelin kadib suldaan maxamed mayow abuukar oo ah afayeenkan uqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey dumarka muslimaadka ah ee wareejiyey hadiyadaha waxaan leenahay gabdhaheenna mar walbo waxay ahayeen kuwa kaalinta koowaad kaga jiro walaayaadka oo sadaqaadka sidaas usii bixiyo wiilashooda hadiyaadka sidaas ugu bixiyo waxaana hadda lasoo koobi karaan aan ahayn hadiyado kuwan ka qaalisan kasii badan ka qiimo badan ayay bixin jireen haddana macnaha waxay taagan tahay intaasoo buskud oo hadda maanta ku aadan munaasabadda ciidulfitri inay macnaha wiilashoodii sii siiyaan wiilashiioo dagaalo toos ah hadda loogu jiro futuuxaad ee nasri badan ilaahay uuna siiyey ilaahay baan wax badan kun iyo kuu jiro mahad celinaynaa waxaan leenahay gabdhaheennana waxay baxsadeen ilaahu bedel khayr qabo oo intaana ka badan ilcaaf mulaacafa ilaahu siiye maadaama ay ayagii mar walba naga farxinayaan kaalin weyn uu ragga ku jirin ay ayaga maanta qaadanayaan door muhiim ah oo ka horeeyo tan ragga ayay maalin walba bixinayaan marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala meeshii a ka soo bixiseen bedel khayr qaba allah idin geliyo miisaankiina xasanaadka allah idinkugu kabo
umuleyla oo ka mid ahayd haweenkii wareejiyey hadiyadaha loogu talagalay militariga al-shabaab ayaa saxaafadda la wadaagtay waxyaabihii ay bixiyeen magacayga waa umuleyla oo joogto deegaanka kooyinbaro alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan salaam
waayahay een maxaad wareejiseen maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa agab ka kooban dhowr shay oo ay ka mid yihiin buskud boqol iyo konton loor iyo timir soddon iyo saddex kartoon caano afartan afartan oo xabo saliid oo qoryaha lagu safeystay lixdan iyo sideed xabo ah kareenka kaneecada laga marsado soddon iyo labo xabo ah bacaha bacaha buskudka ee wiilasha koritaano oo toban iyo shan bokis ah biyaha caafiga oo labaatan kartoon ah annagoo halkaaneeto aan xadiiskii nabiga sal alla alay wasalam ahay oo ahay qofkii qof duulaayo diyaariyo wuxuu la mid yahay asigoo duulay wiilasha mujaahidiinta oon waxaan jecelnahay inaan la qayb galno jihaadka ay ku jiraan gaalada kula jihaadayaan annagoo ay gabdhaha degmada kuwiye barow waxaan rabnaa walaalihiin u wareejin intaas waxaan rajaynayaa inay naga aqbalaan anigana waxaan rajaynaynaa inay subxaanalla subxana watacala naga aqbalo intaas inka badan aan usoo diyaarino aan diyaar lanahay wax walbo ee wiilashaasi maxay ahaato ay u baahan yihiin inaan diyaarino cadowgoodana alla subxaana watacaala aan la sabartanno qaar ka mid ah haweenkii ka soo qayb galay xafladda ayaa la dhex marnay mikrofoonka warbaahinta islaamiga ee alfurqaan kuwaas oo aan wax ka weydiinay sida ay u arkaan hadiyadaha ay wareejiyeen iyo guulaha ay gaarayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu magaceyga waa umu qansaa oo ku nool degmada kuuyi barow halkan maanta maxaa ka dhaca halkan waxaa ka dhac maantay agab loogu talagalo walaalaha mujaahidiinta furmaha joogo oo ribaadka ku jiro agabyo yaryaroo fudud oo ay ku afuraan aan ugu diyaarinay marka ilaah baa mahad iska leh waayahay danta aad ka leediin maxay tahay marka
danta aan kaleenan waxay tahay wiilashaas mujaahidiinta oo furmaha ku jiraan oo cadowgooda laba saartamayaan oo nagu soo duulay cadowgaas inay xijaabkeena naga dhigaan rabaan oo gabdhaheen inay kufsadaan rabaan marka wiilashaana garabkana dhiigeeda daadinayaan annaka inaan garabkooda noqono oo hiil iho aan la taagnaano wallahi waa ku faraxsannahna maasha allah boqol boqol in cadowgan laga bixiyo wadanku aan rab leheen na laga saaro etoobiya si gaar ahaanba magacay waxaan dhahaa umu khaalid insha alla joogtan ka dhigan haddii ilaahay qadaro mana kala joojinayno saacad walbay habeen walbay goor walbana waa u taagannahay ama guriga haata madarasada haata gacanta ayaan ku haynaa mana joojinayno biidni illahi baar iyo cid nagu amartay midna ma jirto ilaahay fadligiis horta ilahay awoodiisan ku sameynay bacdallaahina annaga maskaxdeena iyo damiirkeen dadnimadeena ku samaysanay waxaan u yeelayna wax kale maahan raayadaan hoos sargarayn dhiig walaalahan aan hoos sargarayna in anaguna garabkooda taagnaano maxay ahaytoon oon dadnimadeenana muujino wixii aan hiil iyo hoo haynan aan la garab istaagno walaalaheen ayaa anagu isku dul saarno isku xilqaanay cid nagu qasabta ma jirto walaayo kastoo ay degan yihiin gobar muslimiinta xijaab qaata ay joogto inay dadaasho oo shaqadan iyo camalkan hadda socday maxay ahaytoon ay xamladan hadda cusub ay dhinaceeda ka gasho kulley gabdhaha waalahaanana maasha allah inta badan shaqada wayba hayaan oo hadda walaayo laga jiifaa ma jirto haddana waxaan ka rabaa oon u sheega inay ka badiyaan oo aanay ka seexan oy howshan wadaan oy habeen usoo jeedaan oo maalin usoo jeedaan siday wiilasha usoo jeedaan annagu inaan shaqada ugu soo jeedno oon mataqaana hiil iyo hooy la garab istaagno oon walaalaheen aanay waxba tabinba insha allah awoodeen aan duldhigno ayaan ayagana walaalaheen u sheegaya meelbay joogaan si kastaba aatee dumarka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u kala baratamaya sidii ay hadiyado qaali ah ugu wareejin lahaayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku jira furiimaha hore ee dagaalka kuwaas oo geylan adag kula jira ciidamo kala duwana isku dhafa sahyadan ay wareejiyeen haweenka kunya barrow ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmo qura ka soo wareegatay markii sidaan oo kale wareejiyeen dumarka hadiyado badan kuwaasoo la filayo inay gaareen halkii loogu talagalay